xilli uu booqanayay magaalada kiyef ayaa xogeeye cameron u sheegay in ciidamada yukrain ay hubka ridada dheer ee u farsameeya dalkaasi britain ay u isticmaali karaan bartilmaameedyada gudaha ruushka cameron ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa ingiriisku aanu duldhigaynin wax digniina ah oo ku aadan sida ay ciidamada yukrain u isticmaali doonaan hubkaasi uu ingiriisku siiyey wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa war ay soo saartay ku shaacisay inay u yeedhay nigel kazi oo ah danjiraha britain u fadhiya moscow islamarkaana ay wedigeen haddii ciidamada yukrain ay u adeegsadaan hubkaasi ay siiyeen bartilmaameedyada ruushka ay kaga falcelin doonaan goob kasta oo ay militariga iyo weliba agabka ingiriisku kaga sugan yihiin dhulka yukrain iyo weliba wixii ka baxsanba ruushka ayaa sidoo kale hore u shaaciyey inay qorsheynayaan tijaabinta hub cusub oo nukliyara oo ay ku tijaabinayaan meel u dhow xadka yukrain iyaga oo u daca saaray arrintaasi hanjabaadaha ay sameeyeen hogaamiyaasha reer galbeedka oo uu ku jiro hogaamiyaha faransiiska emmanuel macron iyo saraakiisha britain iyo weliba waxay sheegeen in ay kaga falcelinayaan fiditaanka carbiska militariga nato ee ku dhow xuduudda ruushka yukrain ayaa isniintii sheegtay inay dib ugu soo celiyeen boqolaal kun oo qof laydhkii oo ka dameeyey kadib duqaymo ruushku ku sameeyey habeenbarhkii balse waxa ay ka digeen caqabado deg deg ah oo la xidhiidha sii waditaanka hanaanka tasiilaadka laydhka ruushka ayaa beegsanaya goobaha tamarta ee yukrain taas oo keenaysay in laydhku uu tago islamarkaana ay xadidnaadaan tamarta guud ahaanba dalkaasi yukrain ilaa iyo afar boqol oo kun oo qof ayaana laydhku uu ka dameeya gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala sami kadib markii ciidamada ruushku ay beegsadeen khadad uu marayay dab xoogan sida ay saraakiishu sheegeen howlwadeen ka shaqeeya laydhka gobolka ayaa markii dambe sheegay in ilaa iyo shan iyo toban kunoo guri laydhka dib loogu xidhay herman halushenko oo ah wasiirka tamarta ee yukrain ayaa ugu baaqay xulafadu in ay kordhiyaan cunaqabataynta tamarta ee ruushka ay saareen weerarada ruushka ayaa sidoo kale laydhka ka jaray dadka ku noola meelaha u dhow gobolka kharkiif taasoo keentay in labayo soddon kun iyo lix boqol oo qoys ay noqdaan bilaalaydha subaxnimadii sida ay wasaaradda tamartu sheegtay ciidamada ruushka ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan gobollada saami iyo kharkiif bilihii lasoo dhaafay taasoo keentay cabsi ah in ruushku uu isu diyaarinayo howlgalla dhinaca dhulka ah oo ku qaado gobolladaasi oo qaybhaan haystay bilowgii duulaankaasi uu soo qaaday yukrain ayaa sheegtay in ruushku uu kordhiyey weerarada cirka iyo dhulka ka hor dabbaaldegyada guud ahaanba dalkaasi laga samaynayo bishan meyn sagaalkeeda taas oo ku aastaysan markii ruushku uu ka guulaystay naasigii jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka ruushka ayaa isniintii sheegay in ciidamadoodu uu qabsaday laba tuulo oo ku yaala jiidda hore kana tirsan gobolka kharkiif ee waqooyi bari dalkaasi yukrain halkaas oo ciidamada ruushka laga hor istaagay bilowgii dagaalka